أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم laa khawfun calayhim wla hm yaxzanuun alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu waladiina haaduu ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay wannasaaraa iyo nasaaradii waasaabi'iina saabi'iinta qolada la yidhaahdo man qofkii aamana rumeeyo minhum xaal ou iyaga ka mid yahay billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambena rumeeyey wa camila camal falay saalixan ay camalan camal camal falay camalka oo saalixan hagaagsan falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiis ayayay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalu ka ahaaday walaa khawfun cabsiyu calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo oo wixii ay soo mareen ama ay soo dhaafeen ka tiiraanyoonaya ma aha markuu alla ka soo hadlay dadkii awaamirtiisa khilaafay wixii uu reebayna koray xuduuddii allana ku xadgudbay oo maxaarimtii ilaahay ka xarimayna dhex galay oo qarariyeen wixii ku dhacay ee cadaab iyo caro alla ahna uu ka soo hadlay alle ayuu halkan wuxuu baraarujinayaa qofkii wanaag sameeyey ee ummadihii hore ka mid ahaa ee nebigii loo soo diray raacay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu la kulmayna rumeeyey amaba intuusan la kulminba dhintay laakiin nebigiisii loo soo diray raacay kuwaa iyaga hagaagga iyo camalka wanaagsan sameeyey iyagu ajri iyo khayr iyo wanaag inay leeyihiin buu alla noo tilmaamayaa ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waa mu'miniintii marka iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay yacnii kuwii yahuudoobay oo nebiyullaahi muusa raacay oo waxay ka timid baa la yidhi marka haaduuda innaa hudnaa ilayka macnaheeduna innaa tubnaa ilayka marka kuwii ilaahay usoo noqday oo ilaahay u toobad keenoo nebiyullaahi muusa raacay wannasaaraa iyo nasaaradii nebiyullaahi ciisa raacday waasaabi'iina iyo saabi'iinta saabi'iintan marka dhowr qowl baa ku jirto fara badan marka lasoo koobana waxaa lagu tilmaamay mujaahid uu yidhi hum qowmun laa diina lahum waa dad aan wax diina lahayn qaar waxay yidhaahdeen qowmun yacbuduuna almalaa'ika waa dad malaa'igta caabudi jiray qataadaa sidaa yidhi daa'ifo kalena waxay yidhaahdeen daa'ifatun min min ahli lkitaab koox ahlu kitaabka ka mid ah waayo ayay yidhaahdeen qolo kaloo suddi iyaa ka mid a saddexdaas qowl baa ugu muhiimsan bacdi alculamaana waxay leeyihiin khilaafka waxa keenay waxay ahayd dadkan saabi'iinta dad ciraaq degganaa bay ahaayeen ardu kan kancaan ayay degganaan jireen waa meeshii nebiyullaahi ibraahimna laga soo saaray meeshaa markii hore waxbay haysan jireen kutub hore iyo waxbay haysan jireen eewaxay ahaayeen muwaxidiin oo ilaahay keliya in la yacni la rumeeyo ama khaaliq keligii in ah inuu jiro ayay rumaysnaayeen mar dambe ayaa marka furus iyo ruum ayaa kusoo kala duuleen qoladii furus ay ka adkaatayna majuusay iska noqdeen kuwii ruumku ay ka adkaadeenna nasaaray iska noqdeen waxaa marka marna majuus loo leeyahay marna loo dhahayo ahlu kitaab iyo ictibaaraadkaas weeyaan sidaasoo kale ayuu khulaaseeyey ibnu caashuurka kitaabka ataxriir wa tanwiir tafsiirkiisa khilaafkuna marka sidaas uu ka muuqana marka dad un wax hore diin hore iyo wax aaminsanaa bay ahaayeen intaaba marka man axadkii aamana rumeeyey minhum baa loo soo qadaraa marka man axadkii aamana rumeeyey minhum xaal ou iyaga ka mid yahay kuwaa lasoo sheegay billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta aakhirkee dambena rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal suuban camalkuna wuxuu ku suubanaadaa de ikhlaas ilaahay darti cid kale aan loola qasdin iyo rasuulka markaa lagu raaco falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum ajrigooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin waxa ka horeeyo ay ka cabsadaan walaa hum mana ahan iyagu yaxsanuuna kuwa murgaya oo tiiraanyoonayo waxa ay adduunyada uga tageen waxaan markaa inta keenaysaan qaab uusan kusoo dhici karin sameeya darsi alla duubaa dad badan oo khashkhashaada mushkiladiisa waxaa ka mid a meel qofka oo waxwada xataa ma dareemaayo war socday uu kala goynaa naga daaya haddii ka bacdi haddii kale waxaan dhan ka qaada meesha ayaga dhan ayb man aamana qofkii rumeeyey minhum xaal ou iyaga ka mid yahay billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambena rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camalan saalixan camal hagaagsan falahum ajruhum bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa hum mana ahan iyagu yaxsanuuna kuwa tiira walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayo ayb meeshaan marka aayadda waxaa kaloo la yidhi marka ibnu jariir tafsiir aayadda marka aada ishkaal aayadda aada moodid inuu ku jira ka bixinayo keenay leanna waxaa laysdhihi karaa yahuud iyo nasaara iyo saabi-iin say ku badbaadayaanoo camal wanaagsan iyo hadday sameeyaan ajar bay leeyihiin iyo see loo say u noqon kartaa saas jawaabtu waxay noqonaya laba nooc waaye yahuuddii nabi muuse wakhtigiisii joogtay ee nabiyullaahi muusa raacday sidaana ku dhimatay camal wanaagsanay ku tageen kii yahuudi ahaa nebi muuse aaminsanaa nebi moxamedna maqlay la kulmay ee risaaladu soo gaartay isagu mu'min ma noqon karo ilaa uu nebi moxamed rumeeye maahani waladii nafsii nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bii yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ilaa kaana min ahli innaar ilaahan ku dhaartaye yahuudi ma jiro nasraani ma jiro aniga i maqlo oo aan i rumaynin ilaa waa ahlu naar weyli kan marka halkan looga sheekaynaayo ma ahan marka kii nebi muuse rumaysnaa markii nebi moxamed maqlayna diiday ma ahan kaas man aamana wa camila saalixan maba gelaayo kaas nasaaraduna waa la mid saabi-iintuna sidaas waay marka ninkii waqti hore dhintay ee isaga xaalkiisa waa kaas ee toosnaan ku dhintay nebigana aan soo gaarin kii nebiga soo gaarayna wuxuu mu'min ku noqon karaa inuu nebiga sal alla ly slam rumeeyo risaalada nebigana inay asaga waajib ku tahay raaciddeeda inuu aamino macaanidaasoo kale ibnu jariir ka hadlay waxa uu yidhi wa amaa iimaanu alyahuudi waannasaara waasaabi'iina fatasdiiqu bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam waa markay maqlaan kadib wa bimaa jaaa bihi iyo wixii uu la yimid faman yu'min minhum bimuxamedin wa bima jaءa bihi walyowmi اlaakhiri wayacmal saalixan walam yubadil tabdiila aan la imaanin walam yugayir xataa tuwufiya calaa dalika sidaa markaa uu ku dhinto falahu hawaabu camalihi buu kaas leeyahay tafsiir aayadda waxaa kaloo ku jira ibnu cabaas laga wariyo aayaddan inay mansuuq tahay oo kale oo lagu nasakhay waman yabtagii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin laakiin isaga laftiisa waa la tawjiihiye naski kama wado ee wuxuu ka wadaa qofkii nebi moxamed soo gaaray een rumaynin yahuudnimadiisu kuwaan la sheegaayo maaha aayadda marka macaanidaas baa ku jiraan waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum utuura khuduu maa aataynaakum biquwa wadkuruu xusa id waqti xusa akhadnaa aan qaadnay oon qabannay miihaaqakum ballantiinnii la adkeeyey wa rafacnaa aan kor yeelnay fowqakum idinka korkiinna adtuura jabalkii buurtii qulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa waxa aataynaakum aan idinla nimid oon idin siinay biquwatin ku qaada ijtihaad iyo dadaal ku qaata wadkuruu xusa oo akhriya ku camalfala maa waxa fiihi dhexdiisa ku sugan lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad u gaashaamataan oo ilaahay uga gaashaamataan uma markaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen min bacdi daalika ballantaas adag ka gadaale falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala yahay calaykum korkiinna uu fadilay ou yacnii yeelay wa raxmatuhu naxariista alla haddii lala yahay la kuntum waxaad ahaan lahaydeen idinku min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ahaan lahaydeen meeshaana ilaahay subxaana wa tacaala reer bani israa'iilba wuxuu xusuusinayaa ballantii iyo adkayd ee uu ku qabtay ballantaas waa maxay inay alla keliya rumeeyaan rasuulkiisana rusushiisana ay raacaan aayaddan marka waxay fasiray aayadda acraaf waid nataqna aljabala fowqahu taas marka halkaa ku jirtay middan waa isfasirayaan buurtan marka lasoo kor yeelayna waxay ku timid markii nebiyullaahi muusa toddobaatankii nin uu diray ee qoomkiisa ka mid ahaa uu watay duur saynaa la aaday ama markii towreedba uu ula yimid dadkiisa oo ay ku yidhaahdeen makaa yeelayna ilaa aan alla ka maqalno ee kitaabkan inuu kuu soo dhiibay ee alla aan ka aragna markay sidaa yidhaahdeen ayaa amase kuwaas toddobaatanka ee wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajulan meeshii markii la tegey ayaa ballantan lagu qabtay markaasaa buurtiina lasoo fujiyey korkoodaa la yeelay markaasaa la yidhi hadda rumeeya oo qaata ballantan marka ka soo baxa taas waay marka yuu ka warramayaa bacdi almufasiriinna waxay yidhaahdaan buurta lama soo fujinine waa la gilgilay buurtii marka waa lulatay korkoodaa marka ay ka lulatay oy ka gilgishay markaasaa sidan waxaa lagu yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa diinka inaad ku dhaqmaysaan yeela markaasay yidhaahdeen marka intay geesgees u sujuudeen dhinacna ay buurta iska fiirinayeen ama idinku soo dhacdaa ay is leeyihiin ayay marka sujuudeen sujuuddaas marka iyaga waa ku badbaadeen meeshaa marka mufasiriintu waxay leeyiin hadda iimaan qasaba ma ansaxa iimaanku hadduu qasab noqdo ma ansaxa kufriguna hadduu qasab yahay ee qofka lagu dirqiyo qalbigiisana iimaan uu ku haysto isaguna ma jiraayo arrinkan marka sidee noqona marka ibnu cadiya iyo xataa ibnu kathiir iyo suurat lcaraaf wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qalbigooda iimaan markaas geliyey oo aan qasab qasab aynan ku is ku rumaynin oo ilaa hadday qasab ku rumeeyaan oo aamanaa iska dhahaan ma ansaxayo iimaankaas laakiin qalbigoodu alla iimaan ku abuuray uu geliyey mufasiriintu saasay leeyihiin saasaana qawaacidka sharciga yacnii aynan isaga aynan isaga hor imaanaynin wadkuruu xusa id waqti xusa akhadnaa aan qabannay miihaaqakum ballantiinii la adkeeyey dhaar iyo wax lamidaa lagu adkeeyey wa rafacnaa aan kor yeelnay fowqakum idinka korkiinna adduura buurtii adduur marka buurta tii nabi muuse lagula hadlay miya mase waa kullu jabalin intaba waa la yidhi buur un qulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa qaata shay aataynaakum aan idinla nimid waxaan idin siinay towreed axkaamta qaata biquwatin dadaal ku qaata dheeldheel la-aan wadkuruu xusa maa fiihi maa ay aladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa ahna xusa bimacnaa yacni akhriya kitaabka kuna camalfala lacallakum tattaquuna likay tattaqu llaha saa ilaahay uga gaashaamataan ood ilaahay uga cabsataan meeshaan marka alimaamu alqurtubi tafsiirkiisa wuxuu ku keenay marka faa'iide aada u wanaagsanoo wuxuu yidhi wadkuruu maa fiihiduu ka qabtay wuxuu yidhi hada huwa almaqsuudu min alkutubi maqsuudka iyo ulajeedooyinka alla uu kutubta usoo dejiye wadkuruu maa fiihidaas alcamalu bimuqtadaahu kitaabka wuxuu faraya in uu dalbaayo in lagu camal falo laa tilaawatuhaa billisaani carabka un in laga aq akriya bis ma aha ee waxaa kitaabka uu sheegaayo ee uu rabo in lagu camal falo waay ayib laa tilaawatuhaa billisaani wa tartiiluhaa in layska tartiiliyo layska akriyo bis maahan in lagu camal falo hadafku saas waa iyo ujeedku fa ina dalika maxaa yeelay waxa uu yidhi kaas wuxuu noqonayaa marka kaas baa marka wuxuu u yahay dikri iyo iyo iyo xusuus u ah ayb faina dalika wuxuu yidhi nabdun lahaa haddii la akriyo aanna lagu camalfalin waa la tuuray kitaabka faina dalika nabdun lahaa calaa maa qaalahu shacbiyu wabnu cuyayna sida ay ku fasireen aayadda labadaa imaam ayb kadib wuxuu keenay xadiid nebiga sal ll ly slam uu yidhi hada awaanu yukhtalasu fiihi alcilmu min annaas nebiga intuu kor fiiriyey buu wuxuu yidhi waqtigaani waa waqtigii cilmiga dadka laga dhex bixinayey markaasaa la su-aalay oo waxaa la yidhi ka dhexbixinta cilmiga dadka laga dhex bixinayo maxay tahay iyadoo qur-aankii ay akrinayaan oo ilmahoodiina ay ilmahoodiina ay barayaan markaasuu nebigu yidhi takiladka umuka yaa ziyaad ninkii sidaa ku yidhi buu wuxuu yidhi hooyadaa ha ku weysee in kuntu la acudduka min fuqahaa'i almadiina waxaan kugu tirin jiray dadka diinta fahamsan madiino joogo haadihi atawraatu waalinjiil waatan towreed iyo injiil cinda alyahuudi waannasaaraa towreed iyo injiil waa kuwana yahuud iyo nasaare agtooda ayay taallaa maxay u tartay mar haddaanay ku camal falin kitaabku inuu yaallo waxba ma keenayo markaa wuxuu le cilmiga waa la qaadaa macnaheedu kitaabku hadduu iska yaalloon lagu camal falayni waa la qaaday in la qaaday waxba kama duwana sidaasuu marka u wadaa xadiidkanna saxiix waay ayb ibnu mascuudna sidoo kale isaga laftiisa laga wariyey hadal macnahan oo kale kaagdowowna keenay qurtubi labada xadiidba xadiidka ee aharkaba meeshan buu ku keenay marka kitaab ujeedkiis waa in lagu tadaburo lagu camal falo in la akriyo oo aan lagu camal falin oo camalkii laga fogeeyo ma aha ayb fardan iyo mujtamacan mujtamacana inuu ku camal falo guud ahaan fardi fardi loogu camal falo dadka xukunka haayana isaga inay wax ku xukumaan oo dadka yacni waxa ay ummaddu markay isqabtaan shayga ay ku kala bixiyaan inuu isaga noqdaan la rabaa kitaab marka wadkuruu maa fiihi sidaas u ahay macnaheeda uma marka intaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen min bacdi daalika kaagaas kadib markii miihaaqa iyo ballantaa laydinka qaaday la idin daayey kadib waad jeesateen falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa calaykum korkiina ku yeelay haddii uunan jiri lahayn fadligaa marka waxaa lagu fasira towbada alla idin haleeshiiyey wa raxmatuhu wa cafwuhu waay ilaahay cafiskiisa hadduunan ahayn lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi اsabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimtum waad ogaateen waad aqoonsateen aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti sabtiga ku xadgudbay maalintaa sabtiga faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daanyeero khaasi'iina la fogeeyey fa jacalnaa waxaanu ka yeelnay haa cuquubadaas ciqaabkaa la ciqaabay waxaanu ka dhignay nakaalan ciqaab ayaan ka yeelnay limaa bayna yadayhaa wixii iyada ka horreeyey oo dunuubood geysateen yaan ciqaab ugaga dhignay iyo wamaa waxa khalfahaa ka dambeeyo dadka dambe waayo wa mawcidatan waana ayaan ka dhignay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya aan uga yeelnay halkanna marka allah subxaanahu wa tacaala waxaa yahuudi la xasuusinayaa qolo iyaga ka mid ah oo meel la dhihi jiray magaalo baddaan cas ku taallay oo yacni la dhihi jiray eylah magaalo la dhihi jiray badda cas marto niman meeshaa deganaa ayaa waxay sameeyeen xeela sabtigiibaa markii hore yahuudda jumcadaa la siiyey waa diideen waa isku adkeeyeen sabti bay qaateen sabtigiibaa marka waxaa la yidhi ma ugaarsan kartaan mana shaqaysan kartaan sabtigii marka waa yahay dhowra oo idinku xormeeya xurmeeya sidii marka laga rabay mudday joogeen muddo ka bacdi marka waxay bilaabeen marka iyagaa la imtixaanay maalinta sabtigana malaayiga bannaanka u imaanayaa maalmaha kalena dhib iyo dadaal in lagu bixiyo oo saa lagu soo qabtay ahayd markii dambe nin iyaga ka mid ah wuxuu bilaabay xeeladaysi inuu markaa yacni qayb ka mida inuu qaato maalinta sabtiga shabaq iyo inuu wax dhigto ee uu markaa yacni xarig ama wax ku xiro yacni tiir iyo waxuu ku taago ku xiro maalinkaa dhan marka malaayigu markuu u galo u galo u galo maalinta axadda uu la baxo oo uu marka daahirka iska dhigo qof aan sabti ugaarsanin oo axaddii uun gacantiisa isaga wax ka qabtay wixii laga xarimay buu marka u xeeladaystay way ka aamuseen waa fiiriyeen ninku inuu weli nool yahay markay arkeen iska wato hawshiisa kuwii kalena marka waa galeen koox iyaga ka midana marka waa diiday oo suurat lacraaf aan ku tegaynaa was'alhum can ilqaryati alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan wayowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun qisada marka iyadoo faahfaahsan xaggaasaan ugu tegaynaa halkan marka iyadoo duuduuban baa marka la keenay nimankaa marka xeeladaystay oo waxaa ku dhacay ilaahay wuxuu u bedelay daanyeero ayuu ka dhigay tiibuu marka alla noo tilmaamaya wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah laamka marka waa muwada'a lilqasam qad oo xarfu taxqiiqana waa laga dabamariyey walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah calimtum caraftum waad aqoonsateen hal mafcuul lay qaadanay marka aladiina kuwii baad aqoonsateen ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti fii xukmi sabti xukunkii sabtiga ku xadgudbay fa qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuwaasi markaa kuunuu noqda oo ahaada qiradatan daanyeero khaas ina la fogeeyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhowr arrimood dembiga marka si caadi ah loogu dhaco iyadoo dembi loo og yahay iyo marka loo xeeladaysto sharci loo samaysto marka loo xeeladaysto xun yahay leanna hadda ka hor reer bani israa'iil dunuub inay galeenaan soo marnay wax daanyeer laga dhigay laga dhigayna ma soo marin kuwan iyaga si gaar ahaaneed kuwan keligooda daanyeer laga dhigay maxaa looga dhigay jariimada ay ku kaceena aad u daran ayb aljazaau min jinsi alcamalna way tahayo daanyeerku waa xayawaanka dadka ugu soo shabah dhow iyagiina marka sharcigiibay waxay ku sameeyeen sharcigii muuqaalkiisiibay ku xeeladaysteen wax daahirka aada moodid inaynan dembi ahayn haddana dembi ula qasdaayeen bay la imaadeen marka daahirkaas sharcigii bay uga faa'iidaysteen wax xun iyagana daahirkoodii baa la bedelay wax u egaa loo bedelay marka daanyeer baa laga dhigay aljazaau min jinsi alcamal laba mas'ale marka yaa meeshaan marka culimmadu ay uga hadlaan mas'alada koowaad waxay tahay dadkan daanyeerada laga dhigay wax nool ma jiraan oo yahuuddan dhulka hadda ku nool qaar daanyeerkaas ah ma jiraan ama daanyeeradan laftirkooda wax yahuuda oo yahuuddaas hore kasii farcanmay ma ku jiraan abubakar ibnulcarabi wuxuu isku dayay isaga uu aada isugu dayay inuu yidhaahdo daanyeeradan markii laga dhigay kadib waa farcanmeen wax badan oo daanyeerada iyo doofaarada iyo ka mid ah kuwaas faracoodu ou gela sidaasuu yidhi wuxuuna daliil ka dhigtay laba xadiisoo bukhaari ku sugan mid waa xadiidka camr bn camri bni maymuun waxaan arkay buu yidhi marka jaahiliyadii laba daanyeer oo sir daanyeero badan oo laba daanyeer rajminayaan daanyeer marka rajmi sameynaayo mid zinaysatay laba iska zinaystay marka rajminayeen halkaas marka wuxuu leeyahay xoogaa dadnimaa ka muuqanaysa kuwaas inuu waxaas ahaa iyo saasuu leeyahay xadiidkuna waa saxiix tan labaad xadiidka labaad waxa uu ayaamu ljaahiliya ku keenay bukhaari xadiidka labaadna isna bukhaari muslim baa wariyeen wuxuu ahaa min xadiidi abi hurayra nabiga sal l slam baa wuxuu yidhi fuqidat ummatun min bani israa'iil ummad reer bani israa'iil ka mida la waayey laa yudraa maa facalad waxay samaysay lama oga wa innii laa uraahaa aniga u malayn maayo yidhi kuwaas ila alfa'ru dooliga inuu yahay maahan idaa wudica laha albaanu libili caanaha geela haddii loo dhigo lam tashrab ma cabayso yahuud ma cabaan ay caano geel hilibkiis iyo waxaa ma isticmaalayan wa idaa wudica laha albaanu shaa'i caanaha ariga markii loo dhigana sharibad waa cabaysaa marka kuwaas inay iyaga yihiin baan u malaynaya ayb qaala abu hurayra abu hurayra marka wuxuu yidhi xadiidkaas kacbul axbaaraan u sheegay buu yidhi nin kitaabadaas hore wax ka yaqaano mar dambe soo islaamay buu ahaa markaasuu kacab yidhi anta samicta nabiya sal ll ly slam ma adaan nebiga ka maqlay xadiidkan yaquuluhu isagoo dhahaya qultu nacam baan ihi yidhi haa fa qaala lii miraaran waa igu soo celceliyey warkaas markaasa waxaan ku idhi buu yidhi afa aqra'u tawraa aniga maa tawreed akriyou yidhi marka aniga nin muslim oo kitaab akhriyaan ahay tawreed aniga ma akhristu yidhi haddaana nebiga ka maqlin yaa kalaan ka maqlayo xadiidkaana bukhaariguu ku yaallaa isagana labadan xadiid marka qurdubi waa niqaashay kan dambe waxa uu yidhi horta waaba malo nebiga laa uraahu ilaa ma u malaynayo yidhi ilaa malo waay maladaasna markii dambe de waxyi baa nebiga loogu sheegay wax la nasakhay oo xayawaan laga dhigay inaysan waxba fir inaysan yeelanaynin waxna aynan dhalaynin xadiidkaasna waa sheegi doonaa marka midkan waa malo kan horena hadda maba ku cadaba daanyeerku hadda waxaa laga yaabaa dadka in wax lagu tusaayey ayb si looga soo bixiyaa marka way adag tahay isaga qurdubi laak wuxuu isku dayey inuu yidhaha xadiidkaas bukhaari maba ku jira waa la dhexgeliyey warkaana xumaydi baa hortiis yidhi abu bakr alxumaydi fi ljamci bayna asaxiixayn laakiin bukhaari waa ku sugan yahay xadiidkan laakiin sida uu u tusaayo waxa uu ka deliishanaya ibn ibnulcarabi baa aada u fog ayb saa darteed marka midaasi malay ahayd ta marka xadiidka muslim uu wariyey ibnu mascuud ayaa marka waxay tahay waxii nebiga lasoo ogeysiiyey oo nebiga sal alla ly slam agtiisa waxaa looga sheekeeyey daanyeerka iyo doofaarka markaasuu wuxuu yidhi ina allaha lam yajcal lilmaskhi naslan walaa caqiban ilaahay subxaana wa tacaala dad uu suurada bani aadamnimada ka bedelay ee uu xayawaan ka dhigay cirib maba ka reebaaye iyo fir waqad kaanat ilqiradatu waalkhanaasiiru qabla dalika daanyeer iyo doofaar hore u jiray kuwaan hortoodu jiri jiray meeshaa marka waxaa laga qaad laga qaatay xadiidkan uu nasgareeyey in dadkan sidan loo bedelay saddex maalin meelahaasay sidaas ahaayeen kadibna waa la halaagay waa la baabi'iyey marka wax daanyeero dhulka joogo kuwaas ka farcanna ma jiro xadiidkan marka ibnu mascuud oo muslim ayaa caddaynaya kuwaas horena male midna malowba ahaa midna maba tusaynin arrintaas taas marka waa mas'alo mas'alada labaad waxa ay tahay ummaddaani maku dhici karaa arrintan daanyeer iyaga iyo doofaarro in loo bedelo dad ummatu moxameda suurgal ma noqon kartaa taas iyadana marka in laga hadlay kartaa taa iyadu marka waa suuragal leanna xadiid bukhaari ku sugan oo nebigu wuxuu ku yidhi layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaazifa markaasuu yidhi uma yamsaku aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir waxaa jiri doono buu yidhi dad zinada xalaashado xariirta xalaashado muustikada iyo heesaha dad bannaysan doono ayaa ummaddayda ka mid noqon doona oo imaan doona kuwa kuwaa ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u rogi doonaa daanyeero iyo doofaaro oo aan ummaddiisa marka nebiga sal lla ly slam marka way dhici kartaa in ummaddaana lagu ciqaabo maskhiga ibnu taymiya bayaanu daliilka saasuu ku leeyahay fii butlaani ataxliil kitaabkaas uga sheekeeyaa masaladan xeelada iyo waxyaabahaas aayaddan marka labadaas masalaan ka sheegi karnaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimtum waad gara waad aqoonsateen aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti ku xadgudbay sabtiga xukunkiisa oo xeeladaysiga la yimid faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kunuu ahaada qiradatan daanyeero noqda khaasiina la fogeeyey way noqdeen kadibna ilaahay waa baabi'iyey ayb marka waxaa keenayna de waa xeeladaysiga qofku inuu iska ilaaliyo sharciga inuu u xeeladaysto waayo shay xaaraan ka ah siduu ku bannaysa lahaa falankeed inuu qabto ma bannaana waajib siduu isaga ridi lahaana inuu u xeeladaysto ma bannaana wixii hadda aan intaas ahayn shay awalba u bannaanaa hadduu u xeeladaysto laa ba'sa shay isagu xaq uu u lahaa hadduu xeelad ku qaato taas iyada dhib male nebiyullaahi yuusuf qisadiisana taasaa lagu xambaara walaalkiis markii uu ka qaadanayay walaalihiis fa bada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi suu ilaahay xeeladu isticmaalay nebiyullaahi yuusuf oo walaalkiis ku reebtay cidna xaaraan kagama gelin waajibna iskagama ridaynin marka xeeladaysiga xaaraanta ah waa in waajib sidii looga tegi lahaa loo xeeladaysto ama xaaraan sidii loogu dhici lahaa laakiin shay adiga kuu bannaan xeelad waa ku gaari kartaa taas dhib ma leh masaladan xanafiyadu ay ka wareersan tahayoo aayaadkan iyo qisadan nebi yuusuf ay kuu keenayaan markaasay leeyihiin taxayulku taxayulku waa bannaan yahay marka ma iskeenayaan taas iyo tan marka fajacalnaahaa waxaanu ka yeelnay maskhigaas iyo bedelaadaas la bedelay nakaalan cuquubatan cuquubo ayaan ka dhignay limaa cuquubo u ah bayna limaa baan uga dhignay bayna yadayhaa cuquubadan ka horreeyey oo dunuub ah ay galeen yacanii dunuubtii hore cuquubadan intaan la ciqaabin ka hor ay galeen yaan waxaan uga dhignay ciqaab wamaana waa uga yeelnay cuquubo khalfahaa iyada ka dambeeyo dunuubta yacni dadka iyaga ka dambeeyo waxa ay falayaanna waa uga dhigaynaa cuquubo wa mawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado yacni waana inay u noqotaan kaga yeelnay ayb waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qaluu atattakidunaa huzuwa qaala acuudu biاllahi an akuna min aljaahiliin halkaana marka waxaa laga gelayaa qiso ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi bisanadihi ilaa cabiidata salamani qaala kaana rajulu min bani israa'iila caqiiman nin waxaa jiri jiray reer bani israa'iil oo aan ilmo dhalin laa yuuladu lahu looma dhalaynin wa kaana lahu maalun kahiirun maal badanna wou lahaa wa kaana bnu akhiihi walaalkiis wiilow dhalo adeer oo u yahayna wuxuu ahaa waarihahu kan dhaxlaya isaga isaga keligiisaa marka joogay ina adeer walaalkiisaa dhalay fa qatalahu waa dilay marka wuxuu is yidhi ninkan hore u dil maalka saad u qaadato uma ixtamalahu leylan jirkiisii buu marka qaaday fa wadacahu calaa baabi rajulin minhum nin albaabkiis iyaga ka mida ayuu hortiisa ku tuuray uma asbaxa yaddaciihi calayhi markaasuu dadkii ku sheegtay uu yidhi ninkii adeerkay ahaa qoladaanaa dishay xataa tasallaxuu wa rakiba bacduhum calaa bacdin ilaa ay hub isku soo qaateen oo qaarkood marka qaarka kale ay dul yimaadeen fa qaala markaasuu dawu ra'yi kuwii ra'yiga lahaa minhum iyaga ka mid ah waxay dhaheen claama yaqtulu bacdukum bacdan war qaarkiin muxuu qaarka kale u dilayaa wahaada rasuulullahi fiikum waa kan rasuulka ilaahay muuse oo idinku dhex jiro faatuu muusa calayhi salaam muuse u taga arrinkan u sheega jawaab ka raadiya marka saasaa marka nebiyullaahi muusa loogu yimid arrintan yaa loogu yimid marka allah wuxuu leeyahay wadkuruu xusayd waqti qaala uu yidhi muuse muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin amrayaayoo idin farayaa an tadbaxuu inaad qashaan ood gowracdaan baqaratan sac qaaluu waxay yidhaahdeen atattakidunaa miyaad naga yeelanaysaa miyaad naga yeelanaysaa annaga husuwan jees-jees miyaad naga dhiganaysaa ma nagu dheelaysaa qaala waxa uu yidhi acuudu billaahi ilaahay baan ka magan galay an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta inaan ka mid ahaado qisada taqdiim iyo taakhiiraa ku jira xagga nadmiga qur-aanka oo aayad gadaal ka imaanaysaa marka qisadu bilowgeeda ay tahay waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallaahu mukhrijun maa kuntum taktumuun taasaa marka soo horraysa ninkaasaa la dilay kadibaa loo yimid nabi muuse sidaanuu yidhi marka wadkuruu xusayd waqti qaala muusa marka qisadan markay dhacaysana hadda qasaamadii weli ma soo degin waxaa qasaamada la yidhaha weli ma soo degin markaas leanna qasaamadu yahuuddu waa yaqaaneen iyaga laftirkooda laakiin dib bay kaga timid dabcan qisadan markay dhacaysa ma jirin leanna iyadaa iyadaa lagu kala saari lahaa oo hadda haddii ay dhacdo nin in meel meydkiisa laga helo dad ay isku sheegtaan qoladana naga dishay oo kale ay yidhaahdaan lowth iyo calaamadna ay muuqato ay dhici karto kuwaa lagu sheeganayo inay dileen waxaa la yidhaha qasaamaa la sameeya konton dhaar oo tafsiilkeeda kutubaha fiqiga aad uga hadlo iyo kutubaha xadiidkaba wadkuruu xusayd waqti qaala muusa muuse uu yidhi liqowmihi uu ku yidhi in allaha alleh ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad qashaan baqaratan sac qala qaaluu waxay yidhaahdeen atattakidunaa miyaad naga dhiganaysaa innaga husuwan jees-jees iyo dheeldheel miyaad naga dhiganaysaa yacni su-aalaan ku weydiinay xoolo qala say isu qabanaysaa marka way la yaabeen dee nebigii laakiin iyaga jafwadooda iyo qaabdaradooda waxaa ku tusaya siday nebiga ula khitaabayaan oo ay leeyihiin atattakidunaa husuwan haddii nebi lagu yidhaahdo waa iska dheeldheelaya waa gaalnimo qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi muuse acuudu billaahi ilaahay baan ka magan gelayaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta iska ciyaaro marka aayaddu waxay leedahay sac unqala sacaan marka tilmaan looma yeelin iyagu hadday markiiba iska baxaan sac soo qabtaan oo ay qalaan waa u gudi lahayd laakiin waa isku adkeeyeen dabadeedna waa lagu adkeeyey qaaluu waxay yidhaahdeen udcu tuug lanaa annaga noo tuug rabbaka rabbigaah yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeyo maa maxaybaa hiya ay tahay iyadu sacaas muxuu yahay qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi muusa inahu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyadu baqaratun sac waayo laa faaridun tugabowday maaha aan ahayn walaa bikrun mid yar ah oo ugub ahna aan ahayn cawaanun hiya iyadu cawaanun wasad weeyaan tu dhexe bayna daalika kaagaa lasoo sheegay dhexdooda mid yarna maaha qaalin yarna maaha tugabowday wax badan dhashayna ma aha fafcaluu sameeya maa waxa tu'maruuna la ydin amrayo la ydin faray qaaluu waxay yidhaahdeen idcu tuug lanaa annaga noo tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa lownuhaa maa maxaybow lownuhaa midabkeedu uu ahaaday hasha sacani qaala waxau yidhi inahu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyadu baqaratun sac waayo safraa'u oo booran faaqicun saafi uu yahay lownuhaa midabkeedu uu saafi yahay sac jaallo ah booran oo markaa yacni faaqicun lownuhaa midabkeeduna uu saafi yahay wax kale uunan ku qasnayn midabada markay carabtu tilmaamayaan mid walbaa wasfi bay u sameeyaan safraa'u faaqicun abyadu naasicun aswadu hirbiibun wa qaraabiibu suud faadiran u tegayna midab walbaa tilmaan gaar u leeyahay iyaga marka luqadooda luqad aada hani u ah faaqicun marka saafia lownuhaa midabkeedaas uu saafi yahay tasuru farxad gelinayso cajab gelinayso annaadiriina kuwa fiirinayana cajab gelinaysay saa-isha ula raacayaanay fiirinayaan qaaluu waxay yidhaahdeen idcu tuug lanaa annaga noo tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa hiya maxay tahay sacu ina albaqara lo-du tashaabaha way isdheeh gashay way isu ekaatay calaynaa annaga korkeenna wa inaa annaguna in shaa allahu haddii alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahay markaan marka mashiicadii bay la yimaadeen ilaahay markaan waxay yidhahdeen haddii alla idmo kuwa hanuunayaan nahay bal sii tilmaan lo-du waa badan tahay ma ka so ma soocmaysa qaala waxa uu yidhi inahu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyadu baqaratun sac waaye laa daluulun tulla layliyey aan ahayn taas oo tuhiiru larda dhulka gedinayso walaa tasqii ma waraabinayso alxarta beerna ma waraabinin musallamatun hiya iyadu musallamatun tulla nabadgeliyey waaye laa shiyata bar bar fiihaa korkeeda ma ahaanin qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaad jiita la timid bilxaqi shaygii xaqa ahaa haddaad la timid qallafsanaantooday ka mid tahay markii hore xaq ma sheegaynin miya fadabaxuu way gowraceenoo waa qaleen haasici wamaa kaaduu mana aynan sigin yafcaluuna inay samaynayaan yacni kumaynan dhowaanin inay sameeyaan yacni waa aad bay isugu adkeeyeen oo yacni ma ma sigin xataa inay sameeyaanoo markii dambe marka dirqi bay ku gowraceen qaaluu waxay yidhaahdeen udculla markaa mufasiriintu waxay yidhaahdaan islaan iska cajuuso waayeelo ilmo agoomana haysatay agteeday ka heleen saca tilmaantaan leh iyadiina marka waa ku qaaliyeysay markaasay nabi muuse u laabteen markaasuu ku yidhi idinkaa isku adkayseen ka gata wixii ay sheegto kuga kaga gata qaaluu waxay yidhaahdeen idcu tuug lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa maxaybaa hiya iyadu ay tahay baqaradu saca qaala waxau yidhi inahu isagu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyadu baqaratun sac weeyaan laa faaridun mid markaa yacnii gabowday ma aha walaa bikrun tu yarna ma aha cawaanun wasadun weeyaan mid dhexe bayna daalika kaagaa dhexdooda yacni tu udhexaysa fafcaluu ee sameeya maa waxa tu'maruuna laydin amrayo intaa hadday ka qaataan intaa sameeyaan waa u gudminahay qaaluu waxay yidhaahdeen idcu lanaa noo tuug annaga rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa lownuhaa midab midabkeedu muxuu ahaaday qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi muusa inahu alla yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyadu baqaratun sac waaye safraau jaalla-a midabkeedu yacni midab jaalla-a uu yahay faaqicun saafi uu yahay lownuhaa midabkeeda saafin lownuhaa w tasuru cajab gelinayso annaadiriina kuwa fiirinayaan qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa noo tuuga rabbaka noo tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeye lanaa anaga ha noo caddeeye maa hiya maxay tahay iyadu suc saca ina albaqara albaqara hadda waa jinsigii lo oo dhan bay u jeedaan waa lo marka baqara marka la yidhaha baqaratun iyo baqarun de jinsiga iyo waxaa lagu kala saaraa iyo xalka baqaratun marka la yidhaha hal baqarun marka la yidhaahdana waa lo baqaratun marka la yidhahana waa sac saas saas wadan ina albaqara lo-du marka tashaabaha calaynaa waana isaga keen ekaatay korkeena way naga dheeh gashay wa ina anaguna lamuhtaduuna kuwa hanuunayaanaha inshaa allahu haddii ilaahay doono markaan marka mashiiaa iyo waxbay la yimaadeen marka waa u fududaatay qaala waxa uu yidhi inahu alla yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa baqaratun sac waay laa daluulun tu la layliyey ma ah aan ahayn daluul mid la layliyeyoo shaqo unta shaqo la baray aan ahayn taasoo tuhiiru gedinayso alarda dhulka yacni beer laguma falin mid beer lagu falay ma aha oo yacni caro gedin iyo waxaa samayso carradii gedinaysay maaha walaa tasqii walaa tasqi lxarha beerna ma waraabinin oo yacni wadaamo iyo ama ceel inay biyo kasoo baxosa beeriya lagu waraabiyana maaynan noqonin musallamatun weeyaan hiya iyadu musallamatun tu la nabadgeliyey waay oo ceebka laga nabadgeliyey laa shiyata bar fiihaa korkeeda ma ahanin qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaa jiita la timid bilxaqi xaqi qataada marka meeshaan wuxuu yidhi alaana hadda ayaa ji'ta bilxaqi tabayana lana alxaq xaqa hadduu noo caddaaday ka wadaan marka ayb alaana tabayana lana alxaqu xaqa hadduu noo caddaaday fadabaxuuhaa way gowraceenoo waa qaleen wamaa kaaduu maynan sigin yafcaluuna inay samaynayaan ayb iyaga marka tashadudkoodii faraha badnaabaa halkaana markay ku tusaysaa waxaa qofku hadduu isku adkeeyana marka waa lagu adkeeya ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halabahu qof diinka isku adkeeyaa ma jiro ilaa diinka ka adkaanaya leanna diinku duruqda khayrka waa badan yahay haddaad istiraa midna younan kaa fakanin adaa meel cidla kusoo dhacaya wixii waajiba la imaaw wixii sunana intaad kala imaan karto ha hakranin awooddaada laakiin haddaad myacni muqaalabo iyo mushaadado iyo la timaado diinka kaa qaalib noqonayo ayb laba masalo marka halkan waxay uga hadlaan yani fiqhi ah masalada koowaad waxa ay tahay ama hal masale isku noqonayaanba waxay tahay hadda waxaa noo caddaatay sacaan markii sidan loo tilmaamay tilmaantiisa waa la gartay markii dambena aayar baa loo soo qabto waa la helay sifaadkan hadda wax lagu tilmaamayna waa sifaadkii salamka fiqiga marka laga hadlayo baabu salam kitaabulbuyuuc marka la joogo salam waxaa la yidhaahdaa qofku inuu qof yidhaahdo shay saa iyo saa iyo saa iyo saa ah ii keen lacagtiina waa tan raasumaalkii lacagtii buu u dhiibayaa ninkaana waxaa laga rabaa shaygaa la tilmaamay inuu u keeno bayculghaa'ibka ayaa laga soo reebay salamka bayculghaa'ibkii baa laga soo reebay xayawaan marka salam ma galaa xanafiyadu waxay dhahayaan maya ma galo leanna xayawaanka lama dabdin karo aad looma tilmaami karo qisadaanna waxaa ka muuqdaada xayawaan in la tilmaami karaa ka mar haddii tilmaan uu ku soocmi karo salam waa galaa oo haddaad nin intaad lacag u dhiibto tiraan sac sidaan hadda loo tilmaamay sac aan gaboobin qaalin yar aan ahayn midabkaas leh oo aan bar ku oolin tilmaantan haddaad bixiso lacagtiina waa tana orad ii keen ninkaas waa keeni karaa waana laga rabaa saxna waayo marka beecaas leanna hadda tani waxay keentay in la gato soomaa neefka sidaan loo tilmaamayo halkaan marka taas uga hadlaan ibnu kaiirna waa keena qurdubigana waa keena kutubta axkaamu lqur-aankana qur-aankana way keenaan masalada labaadna waa masale isaga tacalluqda dabxi iyo naxri geela naxri waay waa la dhuundho waa lagu sameeyaa arigana dabxi baa lagu sameeyaa lo-da ka waran marka lo-da marka culimmadu waxay yidhaahdeen qur-aankiina fadabaxuuhaa buu yii dabxi buu sheegay kor xadiidkuna wuxuu leeyahay naxara rasuulu llahi sala ll ly slam can aswaajihi baqaratan baqaratan baqaratan xadiid saxiixa saas ah nebigu wuxuu ka dhuun dhabay naxrina xadiidka uu isticmaalay dabxina waxaa isticmaalay qur-aanka marka dabxina waa ku ansaxaa dhundhowna waa ku ansaxayaa meeshii laga qalo waayahay waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallaahu mukhrijun maa kuntum taktumuun qisada bilowgeedii marka waa tan wadkuruu xusayd waqti qataltum aada disheen nafsan naf fadaara'tum aada isku riixriixdeen marka ood isku khilaafteen fiihaa naftaa shanigeeda wallaahu alla mukhrijun mid soo bixinaya waayo maa waxa kuntum aada ahaydeen taktumuuna inaad qarinaysaan faqulnaa waxaanu nidhi idribuuhu idribuu dhuftaahu yacnii meydkii ku dhufta bibacdihaa baqaradii ama sici qeyb ka mida ku dhufta ninkii meydka ahaa kadaalika markaa waa soo noolaaday markaasuu yidhi hebelaa i dilay waana iska dhintay ka bacdi qisadii marka ma layska sheegayaa wax laga qaadanayo ma jiraan haa kadaalika sidaadaas oo kalea yuxyi llaahu alla u nooleynaya almowtaa kuwa dhintay wa yuriikum ou idiin tusayaa aayaatihi aayaadkiisu idin tusayaa calaamaadkiisa qudradiisa iyo tusayo lacallakum tacqiluuna inaad wax kastaan iyoad mudantihiin likay tacqiluu saad wax u garataan wadkuruu xusayd waqti qataltum aada disheen nafsan naf fadaara'tum ficilkan marka asalkiisu tadaara'tum uu ahaa ficilkan haddii lagu yidhaha soo saar marka asalkiisu tadaara'a waa tadaara'a tadaara'tum asagoo ah ayaa markaa yacnii ta'dii baa daalkii lagu idqaamay ta iyo daal soo maaha waa laysku idqaamay liqurbi lmakhraj maqrajkaa isku dhow markii laysku idqaamay waa reebanaaday xarafkii marka markuu reebanaaday hamza loo baahday marka lagu gaaro ile reeb lama akrin karo wax reeb ku bilowdee markaasuu noqday iddaara'tum buu noqday marka iddaara'tum qur-aanku marka waa ku badan tahay tanaa ka mida fadaara'tumtaan waxaa ka mida yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi haaqaltum tahaaqaltum waa iyadana way badan tahay taasoo kale meelo badan bay ku imaanayna ayb fadaara'tum marka ay tadaara'tum wadkuruu xusayd waqti qataltum aada disheen nafsan naf fadaara'tum aada isku celceliseen isku riixriixdeen fiihaa naftaa oo adaad dishay maya inaga ma dilin aada isdhahdeen wallaahu allana mukhrijun mid soo bixinaya waa maa waxa kuntum aada ahaydeen taktumuuna inaad qarinaysaan huu maagaba caa-idkii waa kaas faqulna idribuuhu faqulnaa waxaanu nidhi idribuu dhufta hu meydka ku dhufta bibacdihaa sici qeyb ka mida qaarkiis qaarkaas marka de muxuu ahaa laf miyaa lagu dhuftay bawdadii miyaa inta la soo gooyaa lagu dhuftay lama oga ibnu kaiirna wuxuu yidhi haddii macno ku jiro qur-aankaa sheegi lahaa ama sunnada nebiga yani qeyb neefkii ka mida unbaa lagu dhuftay haddii marka wuxuu ahaadaba macno gaaroo ku sugan male ayb kadalika sidaadaas oo kalea yuxyi llaahu alla uu u noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay wa yuriikum uu idiin tusayaa alla aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna si aad wax u garataan marka meeshan hadda bacfigiina waa lagu ogaanayaa mar haddii ilaahay nooleeyey meydkaas hadlay dabadeedna iska dhintay qudrada alle weynigeedaad fahmaysaan suuraddanna ilaa shan meel baa lagu sheegay wax dhintay la soo nooleeyey shan meelaa lagu sheegay qaybana waa soo marna kuwana waa noo dhiman yihi ayb qisadan marka mas'alo kaleo iyadana waxaa laga keenaa fuqahadu isku ka hadlaan oo ah meydku qofka dhiman rabo intuusan dhimanin ee xaraaruga uu ku jiro hadduu yidhaha hebelaa i dilay calaamad ma laga dhigi karaa taas lowth waxaa la yidhaha calaamad ma noqotaa imaam maalik wuxuu leeyahy way noqonaysaa qisadaanna waxaad moodaa marka isagu inay daliil u noqonaysa laakiin qisadan hadda ninkan inuunan been sheegaynin nin meyd laga soo toosiyey waay laakiin kan hadda sii dhiman rabo inuu da been sheego ma la baciidsanayo calaa kullin madaahibta kale saddexdaa iyagu lowth ma ka dhigaayaan qofka nabarka ku dhacay warkiisa xadiid waxaa jiro nin yahuudi ah inuu gabar mus muslimada dilay ee laba dhagax uu ku riiqay madaxeeda marka gabadhiyo nafka dhac ku jirto ayaa loo keenay dad badan hebel maa ku dilay saasay tihi maya kan maa ku dilay maya markii kii la tilmaamay saasay tihi xadiidka waxaa ku jirtay nebiga ninkii waa lasoo qabtay war ma dishaa la yidhahaabuu iqraarkiisaa ninkaas lagu dilay marka ee ninkaas xaraarugaa hebelaa i dilay keliya wax looma dili karan hebel baa i dilay keliya waxba looma dili karo waxay u baahan tahay markhaati ama qiraal qofka u qirto qaadiga hortiisa laakiin calaamad ma noqon kartaayoo ninkan konton dhaar lagu dhaariya hadhow imaam maalik marka wuxuu leeya calaamaday noqonaysaa dadka dhiigga sheeganayo konton dhaar baa marka ay marayaan ninkaasay marka qabsanayaan ay ku sheege sheegeen ninkaana markaa diyaa laga raboona hadhow marka diye ma hadday kas ahayd ma loo dilaa iyada lafteeda warar badan baa ku jiro meeshaan mawdiceeda ma aha laakiin uun sidaas in lowf laga ictibaarinaayo ayaa maalik uu ku tegey ee meeshaanayna ku sheegaan kutubta axkaamulqur'aanka ka waranto uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar uma intaa dabadeed qasad way qallashay quluubukum quluubtiinnii baa engegtay min bacdi dalika kaagaas ka gadaale fa hiya iyadu kalxijaarati mihlu lxijaarati dhagax oo kala waay ow ashaddu wa ashaddu iyo kaba daran owdan bimacna alwaaw ayaa laga dhigaa marka ow ashaddu wa ashaddu iyo kaba daranba qaswatan xagga qalaylka kaba daran dhagax wa ina min alxijaarati dhagaxda waxaa ka mida lamaa ayaa ka mida yatafajaru ou burqanayo minhu xaggiisa alanhaaru webiyaalo ay ka burqanayaan wa ina minhaa xijaaradii dhagaxdii waxaa ka mid a lamaabaa ka mida mid yashaqaqu dildilaacayo fayakhruju minhu waxaa ka soo baxaya xaggiisa almaau biyo wa ina minhaa xijaaradii ama dhagaxdii waxaa ka mida lamaa yahbidu mid hoobanayo min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed la burburayo oo la hoobanayo wama allaahu alla maahan bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan qalbigii marka qalaylkiisii baa laga hadlay marka quluubta qaarkood dhagax waa ka darnaanay uma markaa dabadeed qasad waxaa intaas la idin wacdinaya mucjizaadkaa tirada badaneed hadba arkaysaan intaa dabadeed qasad way qallashay quluubukum quluubtiinni waa engegtay qalbi engegana de waxa keena mowd inaan la xasuusanin qur-aanka inaan la akrinin wacdigii inaan la dhegaysanin dadku adduunyo un inay isaga mamanaadaan waxyaabaa qalbiga qallajiyay ka mid tahay maanta haddaad meel taagnayd haddaad ka dheeraato wixii wacdiga iyo saamayntiisii qalbigaaga waa qallalaya ayb afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah ilaahay dikrigiisaa marka quluubta jilciyo ayb waxyaabaha marka quluubta ay ku noolaatana waxaa ka mid a dikrigaas alle waxaa ka mid a geerida in la xasuusto dadka dhimanayo la kor tago ziyaaratulqubuur la sameeyo qubuurta la booqdo waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka quluubtiisa jilciyo umamkii hore iyo siday u halaagsameen la fiiriyo qur-aankii in tadabbur lagu akriyo quluubta waxyaabaha jilciya ixsaanka dadka loo sameeyo quluubta waa jilciyaa bacd alaxaadiis waxay tilmaantay qofkii agoon u ixsaan falo in qalbi qalbi jilaac inuu ka dareemayo waxyaabahaas marka quluubta waxyaabaha aada u jilciye yay ka mid yihiin uma intaa markaa nebigana ilaahay buu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac buu dhihi jiray leanna qalbigu hadduu qallalo jawaarixdiina ma hagaagayso daaco ilaahay laguma karaayo alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fطaala عalayhim اlأmadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ibnu kaiir wuxuu yihi lamaa qasa lqalbu fasaqat iljawaarixu qalbigu markuu qalalay jawaarixdii waxba laguma karabo ayb nimankaa yahuudiya nasaaradana ha ku dayanina oo iyagu geeri iyo mowd maba xasuusanayaan mana rabaan in lagu sheego gaaladeed waxaad arkay nin markuu dhinto suudaa loo gelinaa sanduuqaa la gelinaa dadkii maba arkayaanba qofkaan dhintay sanduuq baa la gelinaa sanduuqii waa la qurxinaa ubax iyo waxbaa lagu qurxinaa qofka wadaba mowd iyo geeri maba xasuusnaba xataa laakiin annaga sharcigeenna muxuu tilmaamay mo meydka marka la qaadayo maradiisa cadcad isagoo isaga duuban hantooshii lagu dhex rido ama naxashka halkaas garbaha lagu qaado dadku ay arkaan meeshaas marka godka a madowna la dhiga markaan rasuulka sal alla ly slam dad meel ku shirsan buu arkay markaasuu yidhi calaama intuu degdegay buu meeshii tegey calaama ijtamaca haaulaai dadkan maxay u kulansan yihiin markaasaa la yidhi calaa qabrin yaxfuruunahu qabri ay qodayaan ay dadkan u shirsan yihiin waa soo degdegay qabrigii buu kor yimid markaasuu saas u fiiriyey dhinac walba ka fiiriyey markaasuu madaxiisa foorariyey xataa balla haraa min dumuucihi ilaa ilintiisii ciiddii ay qoysay markaasuu dadkii ku yidhi ey ikhwaanii limili hada alyawmi faaciddu wuxuu yidhi walaalayaalow maalinka maantaoo kalea u diyaargarooba aad buu ugu taasuray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka qubuurta wax weynaa jiro iyo dadka duugto janaasadooda la raaco macno weyn bay ku fadhisaa laakiin suuqaan saan uun ugu dhex jirna maalinkii salaadana geb geb uun lagu lagu tukado wacdina aan la dhegaysanin waxaa laga dhexlaa waxay noqonaysaa adigoo meel xun taagan geerida inay kuu timaado walciyaadu billah fa hiya iyadu kalxijaarati dha milu lxijaarati marka jaariye majruurkan meel uu ku tacalluqaaya maleh kalxijaarati milu lxijaarati waa macnaha kaafkan marka milu ku laqbee tacalluq ha sugin marka fa hiya iyadu kalxijaarati milu lxijaarati waay dhagaxdii oo kale wa ow ashaddu wa ashaddu iyo kaba daran lanna ow bimacna alwaaw waa ku timaadaa wa rubamaa caaqabat ilwaawa idaa lam yulfi dunnutqin lilabsin manfada ibnu maalik saas sideedana waa loo dhaafi karaa ow amase ashaddu way ka darnaan hiya iyadu ashaddu mid ka darnaan badanba waayo qaswatan xagga qalaylka waina min alxijaarati dhagaxdii waxaa ka mid a lamaa ayaa ka mida kuwo yatafajaru uu ka burqanayo minhu xaggiisa alanhaaru webiyaalo dhagaxa qaarkiisu webi ayaa ka dilaacay ka burqanayo waina minhaa waxaa ka mida lamaa dhagxaan yashaqaqu dildilaacayo fayakhruju minhu uu ka soo baxayo xaggiisa almaau biyo ayb waina minhaa dhagaxdii waxaa ka mida lamaa baa ka mida yahbitu hoobanayo min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed la hoobanaayo halkaas markaa de waxaa weeyaan buurtii nebi markuu ilaahay istusay waa tii falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan wa khara muusa sacida waa kii marka iska burburtay meeshan imaamu lbaqawi tafsiirkiisa wuxuu ku keenay xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari keyrkiisa ay warinayeen nebiga intaan mimbarka loo dhigin geed timireed jiridiisuu ku istaagi jiray agtiisu istaagi jiray waa ku wacdin jiray markii dambe markii dambe mimbarka loo keenayna mimbarkiibuu fuulay mimbarkii ayuu fuulay markii mimbarka uu fuulay geedkii waa qayliyey sida wuxuu u ololay hal toban sida oo kale markaasuu nebigu usoo degay waa salsalaaxay waa aamusay xasanulbasri wuxuu dhihi jiray geedkaas idinka mukallafiinta kaga owleysan inaad wacdiga iyo dikriga iyo qur-aanka iyo sunnada nebiga ku saamowdaan ayb wamallaahu alla maahan ma ahan bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed